subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo oo aad ka dhegaysataan warbaahintiisnae qodobada aad ku dhegaysan doontaana saaka waxaa qayb ka ah xaalada adag oo dhanka noloshaha oo soo wajahday barakacayaasha ku nool kaamka ala suge dowladda soomaaliya iyo suudaan oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal wasaaradda waxbarashada galmudug oo agab waxbarasho geersiisay tuulada cadala ee gobolka mudug tobabar ku saabsan sharciga dhulalka oo lagu qabtay magaalada baydhabo shir loogu hadlayay miisaaniyadda dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda dalka xubnaha sarifka ee ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan warka subax ee u diyaargaroway isagoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku haasteysan tahay shan iyo tobankii oktoobar sannad labaatan afar iyo labaatan warka intuu socdo waxaa la socodsiin doontaa anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa tima cadde xaalad dhanka noloshaha ayaa soo wajahday barakacayaasha ku nool kaamka alasuge sida warbixintaanu ku faahfaahiyo waryaheena maxamed nuur xuseen kaamka alusuga oo kamid ah kaamaamka ka dhisan magaalada jowhar waxaa ku nool dad isugu jira danyar iyo naafo kuwa oo kasoo barakacay deegaanadoodii ay ku sugnaayeen sababtana ku sheegay abaaro iyo dhibaatooyin kale haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku sugan kaamka oo ka warbixinaya xaaladaha ay ku sugan yihiin kuwaasi oo mas-uuliyiinta ka codsaday in la gaarsiiyo gargaar biniaadamnimo haysano baad ma haysano waxaan haysana oday afar sano jiifo waa ii joogaa sariirow ii fuulaa afar sano aniga waa kan waa jabana jiisaan ahay ilma lix cunug waa qabaa kuwii kale waaba lakala fargaday kuwa yaraa ii jooga waxaan haysana male waxaan ku jiifana male waxaan cunno malehin haye ala sugaan afar sana aan fadhinaa eelcadaan ka soo qaxay waxaan haastana malehin waxaan rabaa inaan lee caawiyo waxaan cuno waxaan guntado waxaan ku jiifto qarash oon suuqa ku gato aan rabnaa afar sano eesaygaana iskaga dhex joognaa biyaha sharaftale inay naga soo gaarta aan rabnaa gogol ma haysanno alaab ma haysanno maacuug ma haysanno meeshaanan joognaa waad doonta eeskaanan taagannahay wax daryeel inankuma haysanno hayde sharaftale inay naga soo gaartaan rabnaa waxaan u baahannahay gogol la'aan waxaan ku seexana ma haysano waxaan cunna ma haysano waa rafaadsannahay waxaan gogol waxa ma haysano alaab ku dhaqanna ma haysano ilmaha waa naga baahanyaha xaladan gaajay ku seexdeen waxaan ka soo barakacnay ceel cad waxaan rabnaa afar sanaan ku sugnahay kaamka ala suge waxaan ka soo qaxnay ceel cad waxaan rabnaa hooyad iyo hergal ina noola soo gargaaro waxaan cunnay iyo waxaan cabnay ina noola soo dhiibo ilaahay idiin soo dhiiba inankana waxaan rabnaa inaa noo soo gargaartiin afar sano aan joogna ala sugo waana ku baahannahay waa rafaasannahay waxaan ku saaxana ma haysano waxaan cunno ma haysano biyo ma haysano bacyo aqal aan saaran ma haysano waa iska dhibaataysannahay in nagala soo gaara aan u baahannahay anku waa soo bara kacani waxaa ku soo bara kacani jariirow waxaa ku soo barakacna alasuga alsugaa ku soo barakacna alsugaan joognaa aan ku baahannahay waa rafaadsannahay wax cunna ma haysano
horjoog u ah dadkan masaakiinta soo barakacay oo soo barakiciyeen abaaro ka dhacay duulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar abaarahaasoo xoolahoodii ka biiyeen beerihii ka biiyeen oo meeshan ku dhibaataysa masaakiintan hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa masaakiintan inay si bil-aadinima usoo garb qabtaan ee wax alaal waxay u qaban karaan si bil-aadinima ay usoo gaarsiiyaan intaasaan ka codsanaynaa duleedka magaalada jowhar waxaa ku yaal kaalmoon kala duwan kuwaasi oo ku nool dad danyar ah oo kasoo barkaca deegaana hoos yimaada magaalada jowhar mahadsanid maxamed nuur dowladda soomaaliya iyo suudaan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada wadan sida warbixintan ugu faahfaahay waryaheena cabdiweli axmed hilowle wasiirka arrimaha dibadda danjire axmed macalin fiqih ayaa xarunta wasaaradda ku qaabilay kusimaha safiirka jamhuuriyadda suudaan ee soomaaliya kulankan waxaa diiradda lagu saaray xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo suudaan iyadoo laisku raacay in la xoojiyo iskaashiga dhinacyada kala duwan labada dhinac ayaa waxa ay adkeeyeen muhiimadda xidhiirka labageesoodka ah iyo wada shaqaynta arrimaha labada dal ee soomaaliya iyo suudaan waxaa sidoo kale la isla falaqeeyey xaaladda gobolka iyo tan caalamka gaar ahaan xaaladda suudaan tanjire fiqi ayaa taageero buuxda u muujiyey suudaan asigoona tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay suudaan dhinaca kale kusimaha safiirka jamhuuriyadda suudaan ayaa dhankiisa sheegay in iyaguna ay garab taagan yihiin ayna taageersan yihiin dowladda soomaaliya sidoo kalena ay xoojin doonaan xiriirka wada shaqeyneed ay la leeyihiin dowladda soomaaliya wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa agab waxbarasho geersiisay tuulada cadale ee gobolka mudug wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa agab waxbarasho isugu jira buugaag khalimaan iyo sambuurada ku wareejisay iskuulka hoose dhexe ee quracle oo ku yaala deegaanka cadale ee gobolka mudug goobta lagu wareejinaya agabka waxaa goobjoog ku ahaa mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada galmudug bahda waxbarashada odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamed cabdi oo kamid ah guddiga deegaanka cadale ayaa ka warbixiyey agabka waxbarasho ee lasoo geersiiyey deegaankani waxaan joognaa meeshii wasaaraddu ay noogu timid wasaaradda waxbarashadaa nala joogta annagaa dalabnay annagaa u yeerannay annagay maanta noo yimaadeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa waxaan sugaynay maantana waa haynaa waana ka faa'iidaysanaynaa waana ka qayb qaadanaynaa aad iyo aad aan usoo dhaweynaynaa wasaaradda waxbara dhanka kale qaar ka mid ah bulshada deegaanka cadale ee gobolka mudug ayaa u mahad celiyey wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug mahad celinta rabbi kabacdi waxaan u mahad celinahaynaa rag haddaan nahay reer cadale wasaaradda waxbarashada galmudug oo maantay noogu timid tuulada cadale waxaan kaloo mahad celinaynaa guddiga ceeldibir oo qabanqaabada iyo abaabulka iyo talada iyo hawsha lahaana waa u mahad celinaynaa waxaan ku sii daraynaa annagu oo reer cadalo ah waxaan diyaaru nahay in aan waxbaranno maantayna ka faa'iidaysanno fursadda iyo jaaniska ilaahayna noo qadaray walaalaha maamulada noogu jirana ay noo keeneen waxaan leenahay sida ilaahay mahadda u bixiyo mahad guudku waara
dhammaana hadda waxba ku dari mahayo intii haddii la ku roon yahay guddoomiyuhu uu sheegay weeye waan u mahad celinaynaa dadkii dadaalkan iyo fursaddan soo lumiyey oo haddee in haddii la kuu roon yahay sidii deegaankan u heli lahaa waxbarasho taama oo taaba gasha sidii u heli lahaayeen waan uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo waxaa kaloo mahad celinaynaa ilaahba mahad iska leh macalinka maantay naloo keenay oo meeshaan iskuulkan ka deex furay asagana ugu mahad celinayna macalin soo dhow baa leenna waa dadkaadii waa ehelkaadii waa casabadaadii ilaahay baana kuu keenay ilahay baan anaguna uga shukrin waana u mahad celinayna waxaa kaloo aan rabnaa intaas waa intii bahda macalinkii garawaale maamulihii garawaale ayagana ugu mahad celinaynaa insha allahu kariim ilahay baa iyagana noo keenay waana soo boqdeen waana soo taageereen waa u mahad celinayna iyagana intaas hadda uga gudba waxaa u gudbaya horta meeshaan waa quracle dadkan quracle oo waxbarashada usoo xaadiray waxaa kaloo ay qabaan ilaahay baa naga bixi kara oon shayga lilaah ceel uma qodna waadi uma qodna biyo la-aan ilaahay waa u keenay ilaahay baa naga bixi kara waxaan leenahay wasaaradda biyaha iyo inaa waxaa sidii waxbarashada maantay intaana diyaartaan noo soo gaarsiisa wax noola qabtaan in ayadana wax nooga qabtaan wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa ku howlan horumarinta waxbarashada degmooyinka iyo deegaanada maamulkaasi tobabar ku saabsan sharciga dhololka ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida warbixintanu ku faahfaahaya wariyaheen cabdicasiis xasan cabdulle magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay waxaa laga daafuray tababar ku saabsan sharciga dhololka dowlada koonfur galbeed kaas oo socon doona muddo laba maalin ah tobabarkan ayaa waxaa loo qabanayaa ururada bulshada rayidka qareenada saxaafadda iyo odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada baydhabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed aadan ayaa faahfaahin ka bixiya ujeedka tababarkani maanta shirkeen wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dhulka kaasoo looga doodi doono sidii loo dardargeli lahay khilaafaadkana loo yarey lahay sababahoo ah waxa waaye buuqii dhulkaa batay annagoo ka soconno marka wasaaradda howlaha guud waxaan qorshayna marka inuu dhulkaas uun sharciyada laga hadli doono ay noqdaan sharciyo ku dhisan cilmi iyo caqliyad kuna dhisan aragtida dowladda koonfur galbeed iyo aragtida cilmiyaysan ku dhisan si aan u horumarina magaalooyin nadiif ah loo helo bulsho nadiif oo caafimaad qabtana loo helo dhulka dadkao dhan waa ku filin yahay sababtoo ah ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi alam najcal arba kifaatan axyaa wa amwaata allah wuxuu leeyahy miyaysan idinku filn idinku filnaansinin ama idin deeqsanin dhulka kiina dhintay kiina noolba sheekada warka waxa waaye nacam ilaahay waa nagu filnaysay dadka dhintay maanta nin walba dee adduunka intuu joogo wuxuu shaqaystay wuu haystaa sharci khayr wuxuu shaqaystayna wuu haystaa nin walba in ku filan waa haystaa dadka probleemka dhibaatada haysateen waa un dadka dunida ku nool sababoo ah nin wax asaga lahayn raadinayo iyo nin wax asaga leey laga xoogayo dadkaba intaasay ay u badiyihiin sababta keenaysana waxa waaye dee jahliga ummadda ay ku nooshahay waayo iyadoo soddonkii sano dalka uu ka maqnaay dowladnimadii dalka uu maqnaay ayay dhacday isku dhexyaacii sababay iyo sharci la-aantii dadka la qabsadeen marka waxaan rabnaa inaan hormarino insha allah shuruucdaas si loo helo horumar bulsho caafimaad qabta in la helo marka shirkeena intaas tobabarkaani ayaa waxaa lagu baran doonaa sharciga dhulalka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo inta badan iska qabsiga uu ka yimaado dhulalka taas oo keento in uu ka dhasho dagaal beleetada inta badan ka dhaca deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mahadsanid shir looga hadlayo miisaaniyadda dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda dalka sida warbixintaani ku faahfaahaya wariyeen cabdifataax axmed maclow wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku qabatay shir looga hadlayay kor u qaadidda dakhliga dalka ee muddada saddexda sano ee soo socota shirka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo gudiyo kale kuwaasi oo iyo guddiyo kale kuwaasi oo go-aanka qayb ka goynaya ee ku aadan kor u qaadista dakhliga dalka soomaaliya faysal maxamed xaanshi agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey qorshayaasha dakhliga kor loogu qaadayo inaan soo bandhigno istiraatiijiyada saddex sano ee soo socota ee dakhliga sidaa la socotaan dowladda soomaaliya brioritiskeeda ama waxyaabaha ahmiyadda koowaad u leh waxay tahay sare u qaadista dakhliga dowladda oo lafdhabar u ah wadidda dowladnimada dowladda soomaaliya waxay kusoo jirtay tobankii sano ee lasoo dhaafay hanaanka deyn cafinta muddadaas deyn cafintu socotay sidoo kale dowladda waxay helaysay deeq oo kabka miisaaniyadda haddii uu noqon lahaa iyo mashaariicda inta ugu badanne markii la gaaray hanaanka deyn cafinta wixii ka dambeeyey waxyaabahaas inay sii yaryaraanaan marka waxaan rabnaa saddexda sano ee soo socoto inaad nala ogaataan dowladda soomaaliya meeshay u socoto dadaalka ay gelinaysa sare u qaadista dakhliga si ay dakhliga kor ugu qaadato shuruucda iyo systemska ay u diyaarsatay sidoo kale waxaan ay tahay inaan hilmaamin dhanka taxibeyr educationka iyo engagementiga labadaba canshuur bixiyaha in aan laftirkiisa in istaraatiijiyada ay qayb ka tahay in la baro shuruucda canshuuraha sidoo kale isorfriisis badan oo noocan oo kale qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirka ayaa soo dhaweeyey qorshayaasha lagu horumarinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka waxaan soo dhaweynaynaa horta wax kasta oo horumar waddanka u sameynaya waxaan kastoo runtii ku faraxsannahay wax la isla wax waddanka kusii horumarayo oo canshuuraha in la qaado dadka laga qaado ay masna waxtar u yeeshaan markii laga qaado ayadana waa runtii waa bogaadinaynaa waxaan rabnaa keliya caqabadaha ku xeeran waxaa la rabaa haddii wasaaradda maaliyaddu ay xoogga saarta keliya lacagta meesha timid sidii ay ku siyaadin lahayd inay marka hore fekerkana ku darto horta lacagtan meeshay ka imaanayso ma mudan tahay in la dhaqaaleeyo waxaa ka mid ah wacyigelinta in bulshada la wacyigeliyo qofka canshuur bixiyaha ixtiraam la siiyo
farxaday noo tahay inaan maanta goobjoog ka ahaano kulankan wadatashiga ah ee looga tashanayo istaraatiijiyadda daqliga ee saddexda sane soo socota agaasinkana aadaan ugu mahad celinaya inuu isku keenay ganacsatadii iyo sectoriskii waxbarashada iyo dhammaan dadkii qusaysay inuu isku keenay maantana afkaar lagu darsanayo aad iyo aadaan ugu mahad celinaa sidoo kale waxaan bogaadinayaa in wasaaraddu ay usoo jeesatay inay dadkii la hadasho oo dadkii la dhex keeno wadatashi la geliyo dowladdu in badanoo ka mid a waxeeda ayadaa soo dhammaysan jirtay fulin keliyay u imaan jirta laakiin in consultation la kugu daro shirka saruuqaadista dakhliga dalka ayaa la filayaa in lagu gaaro hanaanka isku filnaanshaha maaliyadeed ee dalka soomaaliya kaasina wuxuu ahaa wariyeen cabdifatax axmed maclow inuu soo koowayey warbixintii ku aadaneyd shirkii loogu hadlayay miisaaniyadda dalka oo lagu qabtay muqdisho markalena xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada si aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaana intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar hagaag dhegeystayaal haddii aan intaasi kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaaraha cabdicasiis xasan cabduule waa macsan tahay xubinta cayaaraha saaka waxaan ku eegi doonaa lemon yamaal oo u cayaara kooxda kubadda cagta barcelona ayaa ka fogaaday dhaawac halis ah kadib markuu dhaawac kasoo gaaray kulankay sbain hal iyo ewer kaga badisay denmark fiidnimadiisa sabdida barshoona ayaa ka walaacsan xaalada xidiga daayarka kaasoo dhaawac ugu baxay kulankii national leagu yemal oo toban iyo todoba sano jir ah ayaa haatan ka mid ah xidigaha ugu fiican kooxda iyo weliba xulkiisa kooxda kubadda cagta barcelona ayaa weli shaacin inuu xidiga diyaar u noqon doono kulanka savila ee axadda xubinteena cayaarahana saakay
xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen warbaahintiisna intuu socday warka waxaad na socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa timcadde tan intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga sida iyo amaano allah